Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Marwe Saynab Maxamuud Xaabsi iyo ka duuleysa dardargelinta iyo sidoo kale kor u qaadista bilicda degmada Warta Nabadda ayaa dhagax dhigtay sideed wada oo interloog ah oo laga hirgelinayo waaxda barwaaqo ee degmada Warta Nabadda kuwaas oo isku xiri doona wadooyinka warshadaha iyo sidoo kale soddonka ee xaafadda Xamar Jadiida munaasabadda dhagax dhigga wadooyinkana ayaa gudoomiye Saynab waxaa ku weheliyey howlwadeenada maamulka degmada waxaana sidoo kale goobjoog ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada degmada warta nabadda marwe saynab maxamuud gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa dhagax dhigga kadib ka hadashay ahmiyadda ay wadooyinkan u leeyihiin bulshada degmada warta nabadda dadkan maanta halkan isugu yimid dareenkooda ku muujinayeen iyo baahida ay u qabaan wadadan isku xirta warshadaha iyo wadada soddonka islamarkaana ay ka farcamaan wadooyin ilaa iyo toban gaaraya aan rajaynaynana hadduu ilaahay idmo siduu ugu dhaqsiyaha badan annagoo bulshada de- deegaanka iyo iskaashanayna maamulka degmadaba sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inay noqon doonto wado maanta sida aad aragtaan ee rafka ah ama aadka u burbursan ama biyodega ah ay ka bixi doonto hadduu ilaahay idmo wadadan inta taqaana dad waxay u yaqaanaan wadada laba dhagax ka soo baxdo dad waxay u yaqaanaan xamar jadiid dad waxay u yaqaanaan sarguduuda intaba magacyo badan ayay leedahay laakiin magaceeda u dambeeya maalinta xariga jari doona annagoo dadka deegaanka ee dhisay kala tashan doona ayaan u magac bixin doonaa hadduu ilaahay idmo intaas wadadan baahiyo badan oo jira awgeed iyo codsiyo badan oo bulshada ka yimaaday annagoo fiirinayna wadciga magaalada iyo biyomareenadeeda iyo biyodega iyo sida ay tahay qorshaha koowaad wuxuu ahaa inaan bal isla fiirino inaan laami ka dhigno halkan fursadaha jira awgood iyo baahida taagan waxaa inoo suurta gashay inaan halkan ka dhigno dab weyn oo interloog ah oo caalami ah oo aan rajaynayna insha allah in aysan waxba laamigii iyo aysan uga bahnaan doonin hadduu ilaaha idmo waxaanan ka tusaale qaadan doonaa waaxaha kale iyo qaybta kale ee waaxda barwaaqo ee hadda sida wanaagsan interlooga ugu socdo wadooyinkaanu kale aan ka hirgelinay waxayna go-aankaas ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada waaxdan ku dhaqan ee hadda howshan gacanta ku haaya ayagoo nagula soo noqdayna taladooda iyo go-aamadooda una deennay howlaha guud ee maamulka gobolka iyo injineeradii shaqadan sida quruxda badan usoo design gareeyay kulana xisaabtami doona insha allah waxaan rajeynayaa haddii ay shaqadan dhammaato hadduu ilaahay idmo oo waqtigu uu inoo saamaxo sida ugu dhaqsiyaha badan in cid allaala ciddii biyo marin lahayd ama koronto marin lahayd ama adeeg kale dadweyne marin lahayd inay hadda mariyaan shaqadaasna inta aysan bilowgeeda sida xooga isku bilaaban inay hadda ka feejignaadaan ay mariyaan haddii mar la dhigo shaqadaas ay bilaabato kama yeeleyno in dadkaas masaakiinta iyo xoolahooda iyo dib loo burburiya kama yeeleyno